qayb libaax waa sheeka xariiro soomaaliyeed waxa dib u sheegay siciid saalax axmed waxa sawirtay keli dobri ereyga qoraaga qayb libaax waa sheeka xiriiro ka mid ah kuwa ugu caansan ee lagaga sheekaysto dhulka soomaalidu degto sheekadan waxaa looga sheekeeyaa maaweelo iyo weliba murti ahaanba marka la tilmaamayo amar ku taaglayn iyo ku-gefka awood xukun wakhtiyo kala duwan ayaa taariikhda sheeka xiriirada lagu tebiyey gabayo heeso iyo murti tiraab ah oraahda qayb libaax waxaa loo adeegsan karaa si togan ama toosan luqada maalin kasta lagu hadlo ee af soomaaliga iyada oo macno ahaan looga jeedo in qof howl ka qaatay kaalin weyn ama mid aan laga filayn waxa kale oo loo adeegsadaa si taban oo guraca marka loo jeedo in qof iska qaatay qayb uusan xaq u lahayn siyaabo kala duwan ayaa sheekada iyo oraahda qayb libaax looga helaa sheeka xiriirooyinka hidde meelo badan ee goonyaha adduunka sheekoy sheeko sheeka xariira maalin cad oo cawo iyo ayaan leh waxay u ahayd bahalaha hilib cunka ah oo wadajir uga ugaarsanayay ayda jiqda ah ama duurduurka hawdka soomaaliyeed goor galab ah ayay heleen tulud geel ah oo gool ah bahalihii horarka ahaa waxa ay wada weerareen neefkii geela ahaa inta ay cayrsadeen oo ay hareereeyeen bay kala hareen geela intiisii kale markaas ayay qabteen oo disheen kadib raqdii neefka ayay u jiiteen geed qurac ama aqab damal ah oo toka ku dhex yaal harkiisii raqdii bay isku soo wareejiyeen oo wada dul joogsadeen iyada oo mid kasta oo ka mid ahi si sabir badan ku sugayay inuu cantuugo ama rudhmo uga helo hilibka inkasta oo gaajo haysay bahalna kuma dhiiran inuu hilibka far saaro ama taabto inta libaaxa oggolaansho laga helayo aarkii baa reemay oo bulbusha ama giirka kiciyey si uu ugu digo oo u cabsi geliyo bahalaha intooda kale dhammaan waa ay wada hogteen iyaga oo aamusan oo wada shib ah libaaxii wuxuu u yeeray dhurwaagii waraabayaasha ugu da'weynaa oo ku amray adigu cali lugyare ka tali sida ugu wanaagsan oo aad hilibka ugu qaybin lahayd bahda habardugaag dhurwaagii baa hore u soo dhaqaaqay intuu wax yar fekeray ayuu yidhi haahey boqorkaygiiyow ukuliyow markaas ayuu hakaday oo haddana hadalkiisii watay hasha ma bar mise bar bar boqorkaa leh waa xabeeb jirtay oo yidhi barna aan inteenna kale si xaq ah u qaybsanno aarkii laxaadka lahaa ayaa intuu ku abraaray dhurwaagii waayeelka ahaa dhabanaanu wejiga kaga jiiday markaas ayaa ishii goonka ka soo booday waraabihiibaa ciil iyo ceeb la luuday intii waraabayaal kale goobtaas joogtayna waa daba kaceen oo isagii raaceen libaaxiibaa intii uu mar kale reemay ayuu yidhi waa u jeedaan waraabihii calilugyare in uu kasi waayey sidii ugu wanaagsanayd oo uu hilibka inoogu qaybin lahaa inta uu indhaha caddeeyey oo galka ka soo saaray ayuu bahlihii isha wada mariyey markaas ayuu ugu dambayntii dawacadii u gacan haadiyey adiga dayo murwo dawaco bal aan ku eegno in aad waraabaha doqonka ah ku dhaantid qaybinta hilibka dawacadiibaa iyada oo cabsanaysa soo gurguuratay oo fiirisay bahalihii oo baqdin la wada gariiraya waxay u rukuucday boqorkii oo hoos u tiri waa hagaag hasha ma bar mise bar bar libaaxaa leh boqorkeenna buruudka weyn barka kale libaaxiibaa si xun u fiiriyey oo hadalkii ka hakiyey laakiin dawacadii degdeg bay hadalkii u sii wadatay barka kale ma waax mise waax waax boqorkeenna mudan baa leh waaxda kalena ma rimic mise rimic rimic boqorka aynu wada jecelnahay baa iska leh sideed daloolka kale lix iyo toban meelood dawacadii oo aan oraahdii dhammayn ayaa libaaxii qosol ka waray markaas baa bahalihii dhammaantood qosolkii ku wada dareen iyagoo isaga ku raali gelinaya jab lix iyo tobnaadna anigaa iska leh libaaxii oo hadalkii sii wata ayaa yidhi waa ama kaag iyo layaab ah yaa dayooy adiga qaybinta hilibka sidaa habboon kuu baray dawacadii inta ay ilka caddaysay ayay boqorkii u rukuucday oo ku jawaabtay boqorow waxaan kuwaana qaatay oo casharkaa ka bartay isha dhafoorka cali ka laalaada dhammaan habar dugaag iyagoo wada guuxaya oo hoos u wada gurxamay waxay garteen waxa dhab ahaan qayb libaax macnaheedu yahay libaaxiibaa godkiisii u jiitay tuluddii geela qaybtii weynayd ee uu ka qaatay inkasta oo ay bahalahaasu ka wada howlgaleen ugaarsigii neefka geela ahaa haddana bahalaha intoodii kale waa ka qadeen waxa ay kala boobeen feentii lafaha iyo hambadii libaaxa ka hartay bahalihii waxa ay la luudeen ciil iyo urugo oo ku kala baaheen aydii iyaga oo ku heesaya qayb libaax garanno gar iyo daw maaha qayb libaax garanno gar iyo daw maaha